بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waa idin salaamayaa waxaan jecelahay inaan idiin sheego inaan aniga iyo waftii la socda maantaan waa babaxayno dalka ingiriiska marka hore waxaan sii marayna dalka etoobiya halkaas oo aanu madaxa etoobiya kala hadli doono aanu kala hadli doono danaha inaga wada dhexeeya dal aynu saaxiibnoo jaarnahay wadano badan inaga dhexeeyaan caadana ay tahay in markaan meelaha maraynaba iyo kulliba aanu markii bedela joogaba laysarko wixii danaha guuda laga wada hadlo ee ka dhexeeya labada dal halkaa kabacdi ciidda waxaan ugala sii gudbi doonaa ee dalka ee ingiriiska halkaas iyagana aan bulshada halkaa ku noole somaliland la kulmi doono ee visitkaygusa halkaa ingiriiska waa mid ee gaara oo aan halkaa ee muxuu ahaay u tegi doono ee dana ii gaara iyo muxuu ahaay fasax u tegi doono gaabaan u tegi doono insha allahu tacaala marka waxaan rajaynayaa in aanu muxuu ahay visitskayaga aanu sii mari doonno insha allahu aanu ay noqdaan kuwo khayr qaba ee dalka iyo dadkana waxaan jecelayn halkan mahadnaq ballaadhan uga soo jeediyo insha allahuna u rajeeyo in bashbash iyo khayr iyo barwaaqayna ay ciidda inugu gaarsiiyo
mudane madaxweyne magacaygu waa cabdiraxiim ismaaciil cabdilaahi ka socda shabakadda wararka ee togga madaxweyne waxaa jirta in ay xidhan yihiin warbaahin fara weyn oo t v-gii universal journaalkii hubaal iyo wargeyskii caatif mudane madaxweyne waxay kugu dhaliilayaan meelishii caalamka in xoriyatu qowlka xukuumaddaada ay ku tumatay sideed u aragta mahadkii jawaabaysa haddaan arko inaan xuquuqdii ku tuntay saxaafadda lama xidheen waxaa haddii la xidhay maxkamadaa xidhay waxa lagu xidhayna ma qabaan laakiin mar walba waxaanu diyaaru nahay inaanu anagu tixgelinno ee, waxa dibadda naga sheegaysa waxaanu diyaaru nahay iyo wixii kaleba in wixii cadaalad ku jirta iyo wixii ay ku jirto wanaag iyo danteennaba inaanu fulinno diyaar baanu nahay madaxweyne madaxweyne eh, magacaygu waa maxamed faarax xumaade waxaa ka socdaa telefishinka caalamka soomaali channel dhinacayga haddaan su-aal ku weydiiyo wasiirka afrika u qaabilsan dowladda britain ninka magaciisa lahaa mark simons oo dhowaan hortegay eh, baarlamaanka dowladda britain waxa uu sheegay in digniintii dowladda ingiriiska ay hore usoo saartay ee la xidhay muwaadiniinteeda inay u socdaan somaliland ay weli halkeedii taagan tahay marka laga reebo sida uu sheegay ee magaalooyinka hargeysa iyo berbera oo uu sheegay in iyana laga maarmaan safar ah lagu tegi karo oo keliya miyaa la odhan karin xukuumaddaada waxay ku guuldaraysatay inay ku qanciso dowladda britain in somaliland wax dhibaato ahi aanay ka jirin dhinaca nabadgelyada
Ee, dowladda somalilan cid walba dunida kuwa ingiriiskaba way ka warqabtaa waa la ogyahay somalilan meel nabadgelyadooda ka fiicantay ma jirto marka arrinka soomaaliyeed la eego Ee, marka xamar loo qiyaaso so waxa ka dhacaya waa la wada ogyahay waxa soomaaliyeed ka dhacayana waa la wada ogyahay marka waxa weeye dee dunidu cid walba kolley siyaabo fara badan waa loo dhaqmaa laakiin dadka somalilan iyo dalka somalilan nabadgelyadiisu waa mid caana waa mid la ogyahay waa mid dunida dadku ay qiimeeyaan idris
su-aalo badan baa hay laakiin su-aal kaliya guud waxa weeye adiga iyo madaxweyneyaasha ka horreeya somaliland waxa dhaqan labada cishe ee madaxweynuhu baxaya ama soo degaya inaa wax shaqa ay xafiisada ka socon dowladda oo nin kastoo wasiire ama xil haya ama agaasima wuxuu doona haya uu joogo goobta Waa qaranka Oo ay noqotay- ayaa- oo qaranka ayaa rangareeya haddaa socodsiiyey labadaa cishe ay
ama lama ama lama cawdo ama yaa laga cadan laakiin qaranku wuu shaqaynaya wuu socdaa wuu shaqeeya xabsada waa shaqaynaya daliilla waayi maayo daliilla waa jirayaan mid runa iyo mid beera iyo mid layska sheegaa waa iska jiraya waana caadi dowladaan laga sheeginin ma jirto iyaduna kama duwana dowladaha kale mudane madaxweyne haddaan su-aalaana weydiiyo ee waxaad sheegtay inaad dalka etoobiya aad safar ku tegi doonto ee waxaana loo yahay in xuduudda somalilan iyo etoobiya dhowaanahan baa xidhay arrimahaas ima kala hadli doontaa si loo fuldhaa xuduudda wax alla wixii dana naga dhexeeya anaga iyo dowladda etoobiya oo laga wada hadlaya dowladda etoobiya xidhiir fiican oo wanaagsan oo warshaqeyn baa naga dhexeeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne afar sannadood ay xukuumaddaada ku rahaysay muddo badan baad halka safartay arrimaha dibadda aad ka safartay inkastoo aad sheegtay in safarka mid shakhsi yahay haddana su-aasheeda waxaa ah safarka waxu soo baqaiyada saxaafada shacab ay xidhan yihiin Yeah.
oo qaarsi arrimo siyaasada xidhan yihiin mudane madaxweyne afar sannadood xilka haysay een, xukuumadda waxay dhaqmaysaa hab dictatorship ama nidaamka noocaas oo kale ah waxaa doonaysa inaad hogaamin militariada ku jirto su-aashaas digteed reebin lahayd tegayso dalkani waa dal dimuqraadi ah dimuqraadiyaed baa wax lagu xukumaa maxkamadaa wax xukuma anigu qofna iskama xidho qofna ma xidho qofna ma sii daaye waxa xukuma maxkamad baa xukunta haddii cid maxkamad lagu xukumo waxa maxkamaddu ku xukuntay unbaa jira marka dalka kan dimuqraadiyad sa weliya dimuqraadiyad waxa waxa doonta samayn kari maysid macnaheedu ma aha dimuqraadiyad waxa la xeerar bay leedahay xeerarkeeda aan ku dhaqmayna xeerarkeeda ku socosaynaa dalka ku maamulayna dad ku maamulayna ummadda ku maamulayna and we are very proud of it نبت